wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa magaalada jowhar ka daafuray tobabar ku saabsan waxsoo saarka beeraha gobolka shabeellaha dhexe tobabarka oo soco doona muddo saddex maalin ah islamarkaana ay iska kaashadeen wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle iyo hay-adda aadsom ayaa waxaa loo qabtay qaar ka mid a iskaashatooyinka beeraha magaalada jowhar saadaam cabdi oo ah maareeyaha hay-adda aadsom ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan tababarkii loogu talagalay in loo qabto iskaashatooyin nala shaqaynayay muddar fog oo shan iskaashato ah iskaashatooyinkaas oo kale ah iskaashi horseed deegaan jamaalo iyo sisinley shantaas iskaashato mashruuc waxaa naga dhexeeyey oon ka shaqaynayna waayadan mashruucaas oo waday hay-adda action against disaster oo marka magaceeda soo gaabay loo yaqaano adsom iyo kaasoo ay donor ka ahayd w f b iyo iskaashatooyinka oo ka dhisan magaalada jowhar shantaas iskaashato iyo wasaaradoo nala socotayoo ahayd maamulkii iskaashatooyinka iyo hay-adda isku hagaayay
maxamed bashiir qaasim daqare wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle ayaa xubnaha loo qabtay tababarka ku bogaadiyey inay ka faa'iidaystaan sida aan la wada soconno amaad ogtihiinba howsha hadda halkan ka socoto waa qaybihii ugu dambeeyey ee garinhowsyada muddo saddex sano ka hor ayaa howlahaani lasoo bilaabay w f b iyo faw oo iska kaashanaayo maadaha ka gaartay dowladda sweden dhaqaale ku bixisay qaybahaan idinku shantiina waxaadi soo gaartay shanti kale waxaan u malaynayaa in kanaalo loo qoday waxyaabo kale loo qabtay shanti gerino hoos ugu horaysa ee hirshabeelle lagu tijaabiyo waxaa nasiib u helay shantiina iskaashato runtii waxaa loo baahan yahay in wixii ladin qabto idinku aad gacanta ku qabsataan wax miradha oo guulaystana ay noqdaan maxaa yeelay waxay ka dhexaysaa shantan green house kun iyo afartan ruux ay ka dhexaysaa maxaa yeeley iskaashatadii laba boqol iyo siddeed ruux haddaanan qaldanin ay ka kooban tahay idinku wakiilo la soo diraa tihiin wixii aad barataanna inaad dib kula noqotaan iskaashatooyinka ayaa loo baahan yahay oo aad wakiilada ka aydeen tobabarkan ayaa door muhiima ka qaadanaya sar u qaadida wax soo saarka beeralayda gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabelle